halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband xidhiirka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
ciid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab isniina bisha sebteembar waa laba iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid ilmubaarak kulla caamin wa antum bikhiir ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed ciidda ciidul adxaa oo aan ugu hambalyaynayo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadka soomaaliyeed sidii caadada noo ahaydba munaasabadaha ciidda iyo maalmaha sidaan oo kale ah waxaan ku dardaarmi jirnay in dadka masaakiinta la kaalmeeyo
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u hambaliyey shacabka soomaaliyeed munaasabadda ciidul adxa awgeed waxaa kaloo aad ku maqli doontaan dhegaystayaal warbixinno ku saabsan sida looga ciiday gobollo badan oo soomaaliya ah iyo weliba barnaamij gaara oo madadaalaha noogu talagalnay munaasabadda ciidda marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
maraykanka iyo waddamada ay isbahaystaan ayaa cunaqabateeno cusub ku soo rogay dalka kuuriyada waqooyi kadib markii uu tijaabiyey hubka nukleerka markiisii shanaada warar kale ayaa waxay sheegayaan in kuuriyada waqooyi ay haatan qorshaysanayso tijaabo kaleeto oo dhinaca hubka nukleerka ah ciidanka militariga ee maraykanka ayaa waxa uu isna qorsheynayay in kuuriyada koonfureed uu geeyo diyaaradaha b n b hase ahaatee waxaa dib u dhigay cimilada oo xun
ciidanka booliska ee ku sugan magaalada van ee ku taalla dhinaca koonfur bari ee dalka turkiga ayaa sheegay in qarax halkaasi ka dhacay ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toddobiyo labaatan qof qaraxan ayaa ka dhacay goob ay ku yaaleen xafiisya uu leeyahay xisbiga dalka turkiga oo hogaamiye ee a k b iyo weliba barasaabka gobolkaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
ciid mubaarak ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaan dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa saaka meelo fagaar ah waxa ay ku tukadeen salaadii ciidda inkastoo magaalada weli ay kala xiran tahay oo aanu jirin isu socodkii dadka iyo gaadiidka warbixin ka hadlaysa sida looga ciiday muqdisho xilligan bandowga ah waxaa inoo soo diray wariyaheenna muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
dadka ku nool muqdisho ayaa saaka masaajidda magaalada ka ogay salaada ciidul adxaha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka u dira hambalyada ciidda allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah wallaahu akbar walilaahi alxamd dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid ilmubaarak kulla caamin wa antum bikhiir ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhammaantood waa hambalyadii ciidda muxuu ahay ciidul adxaa oo aan ugu hambalyaynayo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadka soomaaliyeed sidii caadada noo ahaydba munaasabadaha ciidda iyo maalmaha sidaan oo kale ah waxaan ku dardaarmi jirnay in dadka masaakiinta la kaalmeeyo walaalaha danyarta ah loo gargaaro dhammaantood muxuu ahay la siiyo fursad ay sida annagu aan u faraxsannahay u farxaan sida ilmaheennu ay u faraxsan yihiin ayaguna ay u farxaan inta walaalaha ee danyarta waxaan leeyahay dhammaan meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed ha u istaageeno walaalaheenna dayartaa in la kaalmeeyo deriskaaga eeg inaad adigu faraxsanaato deriskaaguna uu faraxsanaa waayo muxuu ahaaye dhib weyn ayaa ku jira waana laga ballamay xagga diinta iyo xagga diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalinimada intaba dabaaldega ciidan waxaa dadka muqdisho saameyn ku yeesha xirnaanshaha wadooyinka iyo isku socodka oo adag taasoo dowladda soomaaliya sheegtay inay ugu diyaargaroobeysa xaqiijinta amniga ee kulanka igad ee berri ka furmi doona magaalada muqdisho rabaa dadka soomaaliyeed inaan mar kale aan u sheego guud ahaan xaaladda dalku inay fiican tahay inaan dalkeennu maanta uu usii suq- usii siqayo kuna sii dhowaanayo in uu marka dambe ahaado dal degan oo leh maqaamkii uu caalamka ku lahaa iyo meeshii uu caalamka ku lahay dib ugu soo noqdo waxaan ma- maalin dalka dadka soomaaliyeed ka codsaday maalin dhaweeto dulqaad arrinta ku saabsan shirka ee shir goboleedka igaad ee madaxda igaad ay isugu imaanayaan magaalada muqdisho waxaan mar kale dadka leeyahay arrintaasi aan soo dhoweyno dulqaad aan ka muujino aanan u daalqaadan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaada dagaalkay kula jiraan ururka al-shabaab isagoo xusay inay wiiqantay awooddii al-shabaab saraakiil ka tirsan ururkaasina maalmihii dambe isku soo dhiibeen dhanka dowladda soomaaliya dagaalka lagula jiraa cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab isaguna baryahan dambe jamhuuriyadda daafeheeda kala duwan oo dhan dagaallo xoog leh ayaa ka socda oo geesiyada geesiyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo muxuu ahaay ciidanka qalabka sidaba ay meel kasta ay kula dagaalamayaan maalin walba waxaa isu soo dhiiba saraakiil ka tirsan cadowga maalin walba waxaa gacanta lagu soo dhigaa kuwo si khasab ah goobaha dagaalka loogu soo qabto madaxweyne xasan ayaa ka hadla halkay marayso kulamadii madasha watashigu ay ku lahaayeen magaalada muqdisho kaayo maalintii shalay qaar ka mid a madaxdu dib ugu laabteen maamuladooda madasha wadatashiga ee qaranka ee fadhida xamar magaalada muqdisho maanta oo gabagabo uu maraya shirkeeda oo ah tii muxuu ah- oo ah madal ee mar walba soo hogaaminaysay kuna soo guulaysatay dalka in ay iskhilaaf la-aan isqabqabsi la-aan oo hoggaanka iyo talada iyo magaca iyo maamulka dowladnimada dhexdeeda in la isku qabqabsado ayaan ka soo gudbinay dalka maantana waxay maraysaa taladii ugu dambeysay iyo ma- shirka madasha ee maanta socdahay wuxuu soo gunaanadayaa haddii alla yidhaahdo ee taladii doorashooyinka ee waxaa loo wada dhaqaaqi doonaa ee mxua goobihii doorashada iyo halkii lagu dooran lahaa dadka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana ka aamusin dhaliilo badan oo musharaxiin iyo siyaasiyiin ay u jeediyeen maalmihii lasoo dhaafay dowladda hogaamiyo isagoo ku tilmaamay inay yihiin nasiib darro baryahan magaalada iyo dalka soomaaliya iyo meelo badan ummadda soomaaliya dhexdeeda hadaaq badan oo siyaasadeed ayaa ka yeeraya dhinac yaanaan dhihin waa dhinac waa nasiib wanaag maanta in dadka soomaalida ahi ay usoo istaageen taladii oo qof walba oo dadka soomaaliyeed hoggaankiisa iyo taladiisa uu uu qayb dhexaadla ka qaatay inuu rabo waan ku hambalyaynayaa dadka dhallinyarada ah ee siyaasiyiinta ah ee soomaalida ah ee arrintaa doonaya laakiin hal ka mid ee nasiib darrada aan ku tilmaamaya waxay tahay in qofka siyaasiga ah ee doonaya siyaasadda inuu istaago in ay siyaasaddii ka gashay hoggaankii ay ka gashay mas-uuliyadda in loo dhiibo uu ku rabo inuu dalka caayo inuu dowladnimada ceebeeyo inuu maxaan ku raha ummadda soomaaliyeed magaceeda hoos u dhigo inuu ka raadinayo siyaasad iyo maxaan ku raha hoggaan iyo darajo inuu ka raado waa nasiib darra taas madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayntii fariin u dira siyaasiyiinta dhaliisha kala duldhaca dowladdiisa kuwaayoo maalmihii dambe warbaahinta maxalliga si joogtaa dadka kala hadlayey dadka soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta saaxiibaday ah waxaan leeyahay adiga isdaaweyn si aad dalka u daaweysid niyadsan qalbisan la imaawo adigu isboogadhay si aad dadka soomaaliyeed aad doonaysa inaad siyaasi u noqoto hoggaanka u noqoto aada u boogadhaydo ayagana markooda daalida aad iyo aad aad umahadsantihiin ciid wanaagsan dhammaan shacabku meel kasta uu joogo hambalyo ciidda wanaagsan ee maxaanku rahay farxadda leh dadkuna ha wada farxeen hana laga farxiyo danyar farqanimadii saakay mar aan ka mid noqda boqolaal dadweyne ah oo tagay meelaha hay-adaha amnigu ay xirteen waxaa indhahiu qabanayeen dad u badan haween carruur iyo dad waaweyn kuwaasoo dadaal ugu jira siday ku gaari lahaayeen ehladooda xirnaanshaha waddadu ay kala go'doomisay bismillaah magacayga waa mustafa cabdullahi mustafa karaama ciidan wallahi waa ciidna laakiin eh, wadooyinka naga xirxiriyeen meel la marmale bulshadii dhammaan xaafada ku jiraan aniga inta xaafadda masaajidka agteena kusoo tukanay waa iska xaafadda iska damaashadana meel aadama leh بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa cabdinaasir ismaan cali Een, ciidda waan soo dhaweyna aad iyo aad ayaa usoo dhaweynaynaa maantay si wanaagsan ayaa u iidinay Een, wa- waxaa dheeraad noo ah in eh, wadooyinka dhammaan ay xiran yihiin maanta dhammaan wadooyinka dhan gebigood waa xiran yihiin magaalada dheer rabnay inaan booqasho u tagno maanta kala socda ma lahan guryaha xaafad joogaskana sidii maalmihii hore oo kale ayaa guryaha joognaa marka see ciid u dareemaysaa haddaad xaafadda joogto aadan ciid waa soo dukatay salaada wallaahi salaada aan soo tuknay soo gu- soo gudubnay sunnada ah moogiyo inta kale maan dareemayno maanta cabdulqaadir okay v o a muqdisho
ciid wanaagsan dhegeystayaal magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa ka mid a meelaha ay soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ku dhaqanba ay sida weyn u ciideen warbixin arrintaasi ku saabsan waryaheena maxamed faarax shire ayaa noo soo diray guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya saaka waxay ku kala ciidayeen masaajida waaweyn ee dhaca bartamaha magaalada gaarisa badanka dadkan oo intooda badan ku soo labistay dharkii ugu dambeeyey ayaa waxay isugu mashxaradaynayeen salaanta islaamka ee assalaamu calaykum iyo weliba ciid mubaarak halka carruurtuna ay ahaayeen kuwa aad iyo aad u faraxsan gaarisa masaajida kala duwan ee lagu tukaday waxa ugu weynaa garoonka weyn ee genaraal maxamuud aadan bishaar oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan kauntiga wajeer ayaa idaacadda v o eda waxa uu uga warramay dareenka shacabka gobolkaasi iyo weliba qaabka maanta looga ciiday si wanaagsan ayaa loogu ciiday magaalada wajeer abaar sideedii subaxnimo kumanaan qof ayaa iskugu soo baxday goob fagaare ah ee loo yaqaana qoraxe ee ku taala bartamaha magaalada wajeer sidoo kale waxaa halkaasi ku sugan mas-uuliyiinta laga soo doorta deegaanka wajeer uu kamid yahay gabanarka magaalada wajeer mudane axmed cabdulaahi maxamed iyo mas-uuliyiin kale muxuu sheegay gobnarka gobanarka waxa uu si aad ah ugu hadlay in dadka ay sugaan arrimaha ammaanka islamarkaasina lagu jiro maalin carafo ah in dadka ay isu naxariistaan oo loo gargaaro kuwa danta yar dareenka dadka iyo b- ishooda Ee, magaalada marka aad dhex martid waxaad ku arkaysaa caruur iyo hooyooyin iyo weliba gabdho iyo wiilal oo magaalada dhex maray ee labistan jawiga ayaad ka dareemaysaa in maalinta ay tahay maalin farxad oo ciid ah degmooyinka sida waaweyn looga ciiday ee ammaankana aadka loo sugay waxaa ka mid ahaa kauntiga mandheera oo kumanaan dad ay isugu soo baxayeen sidoo kale masaajida waaweyn ee bartamaha magaaladaasi dhaco badankoodna dadku waxay ahaayeen kuwa xabadka isa saarayay kuna faraxsanaa inay soo gaareen ciidani aadan ibraahim caliyow oo ka tirsan idaacadda risaala f m ayaa idaacadda v o eda waxa uu uga warramay qaabka maanta looga ciiday maxamed ee aroornimadii maanta ayay kumanaan koox oo ay ku jiraan kuwa ka yimid dalalka turkiga etoobiya iyo soomaaliya ay iskugu yimaadeen fagaaraha weyn ee masaajidka jaamiya ee bartamaha magaaladani mandheera si ay u gutaan salaada ciiduladxaaga oo ay soomaalidu inta badan u taqaano ciid weyney Ee, maxamed damaashaadka iyo farxadda ciidda ee ciiduladxaaga maanta si si wacan oo wanaagsan baa loogu dareemayaa ee, dhammaan ee, xaafadaha magaalada mandheera maxamed waxaa xusid mudan in ee, dhammaan ee, dukaamada ay xiran yihiin ee, magaalada mandheera maadaama dadka ay maaragtay ciidayaan oo ay aad u faraxsan yihiin Ee, laakiin waxaa furan ee, maqaayid halkaasoo ganacsiga maanta isagan oo si fiican u kala socdo boqolaalka kun ee qaxootiga ee soomaaliya ka yimid ee ku sugan dalkani kenya ayaa sidoo kale sanadkani waxay qayb kala qaadanayaan dadka ku dhaqan gobolkan maria nuur oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dhadhaab ayaa waxay iiga warramaysaa qaabka looga ciiday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab afartaareer oo ahaan dhagaxley ifo iyo kaambacoos maanta si weyn ayaa looga ciiday iyagoo wejiyadooda laga dareemayay farxadda ciidul adxa waxa ayna salaada ku oogayeen qaar ka mida garoomada ku yaalo een, xirooyinka iyagoo iskugu madaxaweynayay een, ciid wanaagsan suuqa xoolaha waxaa laga dareemayaa een, jaam aad u u daran Een, sidoo kale markii aad wareysata dadka xoolaha halkaasi ka gadanaya waxay ka cabanayaan in xoolaha uu sarakac uu ku yimaaday Een, baacii lagu gadan jiro xoolaha ay kor u kacday gunti iyo gabagabadii dadka gobolkani waqooyiga bari ee kenya ku nool maanta hal mar oo keliya ayay isla ciideen waxayna dhammaantood ahaayeen kuwa iskala hadlayay idaacadaha maxalliga iyo baraha bulshada fariinta ugu weyn ay gudbinayeen waxay ahayd ka shaqaynta horumarka iyo ammaanka oo la odhan karo gobolka kontonkii sano lasoo dhaafay iminka waa uu kusii tallaabsanayaa waa maxamed faarax shire oo aydan leh ciid wanaagsan dhammaantiin meel walba oo dunida aad ka joogtaan
waa hagaaga maxamed faarax shire ayaana warbixintaasi noogu soo dirayay eh, gaarisa haatana dhegeystayaal markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo nuugu tala galnay in munaasabadda ciidda aada nagula dabaaldegtaan dhegeystayaasheena kala jooga daafaha dunida waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo caashe ibraahim aadan caashe cud
Manta ciid wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa barnaamij gaar oo aan ugu talagalnay in v o edu ay idinkula damaashaado munaasabadan ciidda carrafo caashi weliba waxaynu kala aadi doonnaa maanta norway awstri iyo weliba magaalada hargeysa iyo meelo kale ayaynu saa u damaashaadi doonnaa iyo weliba heeso kala duwanoo hola oo dhegaystayaasha raalligeliya inkastoo dood badan ay ku dhib jirto maanta maanta waa iido maanta waa iido meel kastaba adduunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye iid mubaarak meel kastaba adduunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye iid mubaarak
heesaha la soo qabtay ayaa isu jawaabaya marka dad badan waxaa laga yaabaa heeso badanoo meelo kala duwan ay ku maqli jireen maanta dadka oo wada qaadaya inay meesha u wada joogaan iyagiyo toosa marka waa damaashaadka ciidda ay intuba ka mid yihiin mar kale ciid wanaagsan ugu horrayntii ismaaciil oo aan u baaqo ubax daahir ismaaciil oo dadku ay u yaqaanaan ubax fahma waxay joogtaa magaalada hargeysa ubax ku soo dhowow barnaamijkan gaarka ah ee v o e da ugu tala gashay in ay kula damaashaado dhegaystayaasheeda aada iyo aad baad umahadsantihiin waan ku dhowahay waa maalin ciideed waa maalin ay soo guteen intii ilaahay gaadhsiiyey waajibkoodii xajka annagana ilaahay hana gaadhsiiye aada iyo aad baan idin salaamaya waana ku dhowahay barnaamijka maasha allah haddaan kaa dhex galo caashay dee ubax sidoo kale koox dhallinyaro ah oo fanaanina oo soo kacay oo muddo mid aanu ka dhicin ayay guddoomiyu too aasaas marka een, kooxda night stars waxaan filaya iyaga qudhoodana xilligan dee meelo kala duwanba iyaga qudhoodu een, xilliga ciidda dee dabaaldegyo iyo xafladay qabanayaan waa dhalinyaro aan tababaray marka waa jiilba jiilo jiilba jiil buu bedelaayo markaan aan tababaro ee tiifiigii laga daawado ee dadkii bartaan waxay u banaynayaan fursadda qolada kale markaasna kuwan kalan haddana barayaa dadkii saasay u socdaan waa jiil jiil waa night stars waa qaad iskuul oo kale waan gartay een, ubaxay dhinaca heesa haddaynu nimaadno een, waxaa jira dee heeso badan baa laga marka bal caashaan horta dooqa koowaad u daynaya aniga waa dib baan u dhiganaya teeda labaad ee ismaaciil wuxuu isleeyahay malaha midaca caasha soo qabata maahana mid a- taas aad ku karbaashta soo qaba laakiin heesta ismaaciil mid aad karbaashi kartid maaha Haye, haye.
haba ku fekerin Een, heesta heesta loof maran ubax fahmo loof maran muxuu loof maran sidaa heestaasi aad iiga dhegan tahay aadna ii gashay heesahaaga horta een, loof maran waa mid dumarka loogu hiilinayo saa u jeceshahayna waa saasoo filay Ee, waa hiilka dumarka haye inamadii yaryara iyagoo aan laba caanteen bay iskugu dhicin bu jacayl bay hayo ku odhanaya haye war horta lacag maleeda jacaylbaha kugu dhaceen markaa loof maran dee muxuu loof maran hayaa weeyaan ninkii ladan baa dunida xaggiisa oo leexday muxuu loof maran hayaa dee maxaaba idin sheega haddaan shilin ba haynin
Dee horta anigu ubaxay Macnaha taas hadal ka hadlaysa.
hadalka ambiil baan ka qaadan doonaa na jawaabteedaan raadsan doonaaye bal horta hees haddaad luuqdeedanna yaran maqashaysid
laydiyo xilligan la socon laydiyo xilligan la socon laydiyo xilligan la socon labaatan jirka sashana laba jirka waa la mideeyey hortii laabtaan la kacay la hashaday ka waayayo candhuuftii dib baanu liqay libantaa lagu dubkaa lacagta waa lama huraan runta ninkii laganbaa dunida xagiis loo leexday muxuu loo maranhaya
Yeah.
isma qabanayso isma qabanayso waa waa waa waa horta waa intaadan gabar iyo jacayl intaadan badahaas intaadan gelin horta badaha ka horeeya ka soo bax soo sidaas maaha ha waa say tahay horta shaqayso oo bal ha lagu arka adigoo xataa dhun dee haba yaraatee laakiin waxbana ma hayo guriga hooyada waa kasoo baxay loosna jacaylna way hayaayo halkaasaan maanta wadwadaya isma qabtaan isma qabtaan waad la heshay waa hablaha loogu hiilinaya ha yaa yaa sameeyey heestani wuu la helo qofkii sameeyey hees aa heesta waxaa sameeyey abwaan macalaxanka waxaa wadale abwaan cabdi xasan ducaale hilaac dheeraa la yidhaahdaa marka waa abwaan aada iigu qaaliyoon aada u salaamayo waan gartay ubax fahm horta dabcan anugu heesta waan ka daba tegi doonaa waxaan waxaan maqlay cumar shabeel laftigiisa heestaa ka jawaab marka anugu heesta cumar shabeel baan raadsan doonaa oo jawaabta waa inaan ka daba tagaa ninkii ladan baa xaggiisa loo leexday muxuu loof maranahaya ismaaciilo ereyadaasi waxaad daba dhigtaa raadinaysaa anigu waxaas waa cilaaqtan inaa lilah inaa lilah jawaabteedii oo weliba ku sar go-an baan hayaa haye oo la leeyahay jacayl maran waxbuu sidaa dee anigu haddaanan jeeg ku sidan maana halkan iman lahaa adigio adigio wax fahmaya heshiiye waad iska rarfanaysaa ismaaciilo bal anigii cumar anigii cumar shabeel lah waxaan maqli jiray fallaare gilgilasho kaagama harto waay horta anagii cumar shabeel lah la dhegeyso waay
luleey walayaab adduun luleey walayaab adduun luleey walayaab adduun midba liitoil daran midba ladaanullu qabin midba liitoil daran midba ladaanullu qabin canaha ruuxi lushee labintoodanan macaa nabtiisa waxbaa ku jir canaa ruuxii lushee labeentoodanaa nacaa nabtiisa waxbaa ku jir lacagtu waa maalma qudha wixii aad ladaabatee lacagtu waa maalma qudha wixii aad ladaabatee gabdhaha laydhii baxdiyo lexada beentaa lusho nahoyaan lagu lugoy gabdhaha laydhii baxdiyo lexada beentaa lusho nahoyaan lagu lugoy
waxaan filayaa ubaxay adig iyo caashaba in jawaab wanaagsan oo cumar shabeel halka ka bixiya weliba isoo furtay wuxuu jiri malaha dhiigga akac wuxuu jiri wiilka yar malaha labada gabdhood way isugu tageen iyo luu raadi dee hadal baa halka ka banaan cashay waxaan umalaynaya cumar shabeel inuu kuu hiiliyey oo dee horta marna ereygaasi dee kolley kuwa odhan maayo maxaa jeeg kol hadduu aanu aanu kuu hiilinaynin oo uu leeyahay un xaqiiqdiibu isag sheegaya xaqiiqdiisu way macnaa dood laakiin loof maran rag ragga ragga ragga sideedaba jacayl maran bay sidaa u sitaanay gabadh waloo lagu soo tabcay ba ay leeyihiin jacayl bay hay ay ku khiyaamayaan marka la ogolaan maayo waa inaad shaqaysataa markaasay kaalin qaataa kadib jacayl ku helaan markaasay weliba ku leeyihiin ubaxan kuu raaciye lacagta way iska imaan doontaa waa la heli doonaa haddaan haddaba la raadin oon la tacbin goormaa la raadinaya jacaylka baaba lagu mashquulaya mar haddii jacaylkii la galay afaarihiisii haye haye caasha haye dee maanta cid cid ku jiicaasha dee maanta cid u jiibisay hesho maanta dee waaba waaba dhinacii kale caashay waxaan ku yidhi
gooska dam- gooska dambe ka qoslaya ismaaciil meesha- meesha haddaan jacayl oo lin lacagi oo limayso jacaylka ka horeeya jacaylka jacaylka waa la- waxaad doonaysaa jacayl la iibsaday caasha ismaaciil waayo horaa laga maahmaahay waxaa la yidhi Ee.
haddii fakriga uu albaabka ka soo galo jacaylka daaqaduu ka boodaa marka jacayl baa haya waa sida la Jacayl sheegaya waa boodaya.
marka maalmo marka Jacayl maalmo bilaa- bilaa jacaylkii adduun la xiisi iibsanayo.
xiisihii marka uu dhacu dhammaado lacagna aan lahayn waa la kala yaacaya ismaaciilo caashay warkaaga dib baa loogu noqon haddaynu ubax daahir ismaaciil iyo weliba cumar shabeel intaas aynu kaga nimaadno aynu dhinaca iyo qaaradda yurub u kacno yaad inoo soo qabanay dhinacaas iyo qaaradda yurub ismaaciilow haddaan aadno barwaaqa sooranka dadku aadanaha o dhan baa iska jecel dalka norway ka war norway yaad inooga soo qabanay waxaan ka soo qabanaya fanaanada halkaa joogta oo dhegaystayaal badan oo barnaamijkan maanta ismaaciilow een, ciiddaa dhegaysanaya dee doodun baad ina gelisee haye haye haye waataan dhegaystayaasha hore usii qadinay nasteexa indha ayaan soo qabanaya oo dalka norway joogta in barnaamijkan kusoo dhaweeyo ciid mubaarak ciidul caafiya walaal waa idinka qaaday dhammaan baxda v o a oo adigu aad ugu horreysid waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan iyo dhammaan muslimka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan adduunka daafaheeda haye soomaalida waa kala baahday midba meel buu ku ciidaya adiga xagee ku ciidaysaa nasteexo anugu insha allah biidnillahi kariim waxaan ku ciidayaa magaalada eh, oslo wadanka norway laakiin dee scandinavianko dhan baad ka dhexaysaa adiga qudhaadu eh, waxaa layidhi een, maalinba meel baa lagaa casumay waxaa lagu leeyahay kaale een, sweden ka soo qadee denmark kaale ka Horta- cashee
horta een, aan kuu sheegay waa runtaa oo been ma aha taasi laakiin waxa ugu macaan markaas ood la qaadatid ciidda maalinta ciidee weyn ee ilaahay sameeyey waxa ugu qurux badan inaad familkaaga iyo dadka ehelkuugu dhow inaad la qaadatid soo maha aad iyo aad aad iyo aad qurux iyo farxad gaaray leedahay iyo farxad ciidga ilmahaaga inaad la qaadatid marka anu maalinta ciidda badi waxaan la qaataa een, een, familkayga een, ilmahaygaan la qaataa een, si aan ana markaas farxa- farxadda iyaduna iyaguna ila wadaagaan ana aan marka iyaga ula wadaago wixii xalfada waxaan ka dhigtaa dib marka insha allah maalintaas wiikendiga kuxigaan leeyahay brogaraamo iyo shooyo laakiin maalinta ciidda ilmahayga gurigayga iyo asxaabteeda iyo familkaan la qaadanaya haddii ilaahay raalli ka dhigo
caasha cabaradan baa xaggaas tiiro eegeysa nasteexo maxaad is leedahay maanta ka soo qabso horta horta nasteexo marka ugu horeysa adiga iyo inta kula ciidaysaba ciid mubaarak kula caam waantum bikhayr sanadkan Walaal, sidoo iyo kale.
sanadkiisa ciido badan oo farxad leh baan noo rajeynaya dhammaanteen Dhammaanteen, Een, insha allah mar haddii ciid la yidhi idaacadna aan nahay waad ka garan kartaa waxa aan annagu aadka ugu ciidno welibana dee heesahaaga iskuma jiraan hees baa labadeeda baan horta marka ugu horeysa baan nidhi barota aynu ku bilowno gacantaan ku wadanaa taas horaa usoo horaa usoo qaadanay Een, heesta waxa weeye axmed zakine wuu kaa dambayn doonaa hadda la soco marka jawaab badan buu bixin doonaa marka waxaan jeclay Haye.
heesta haddaana tumaynin ba horta aan ku bilaabaynaa barnaamijka intaa wax kaleba la eegin
heestaas een, insha allah horta heestaas waa heesta maxaan ku dhaha udhubdaxaadka oo ah heesahayga Een, runtii een, maxaa la yidhaahdaa waana heestaan anu aada u jeclahay dee jawaabteeduna uu axmed saki qaaday kana si aan kana sii jeclahay mogta haye marka een, heestaa idin keliya ma jeclan bun waa idinla jeclahay Ha, ilan ilan ilan ma- ah, idinkaad ismaaciilo malaha markii ee, dhexmasaki uu iyadana uu soo qaaday mid iyada u dhiganta heestii laba qarax bay noqotay iyadoo kugu weyneed bay kuusii laba qaraxda horta een, way sii laba qaraxday laakiin heesta horta markeeda hore een, waxay ahayd hees talantaale ah oo waxaan isla qaadi lahayn abwaankii sameeyey heesta ama fanaankii een, cabdiraxmaan gaas oo heer u k aan isla qaadi lahayn marka een, ilaahay baa wuxuu qoray markii dambe inay dhowr sano anoo haya oo de isagiina uu waqti aan waqti weynay inaanu meel ku wada qaadno ama aan isku mar duubno ayaa markii dambe fasaxaan ani isagoo isla garanay inaan keligay maadaama aan duubay aan haddana keligay soo baxdo marka labadii beyt way isleeyihiin waxa weeyaan waa heestii beytkeedii baan anigu qaado hore usoo baxday beytkii labaad oo wiilka ayaa markii dambena wax masaki soo qaaday marka een, jawaab bay ka noqotay laakiin markii hore talantaali bay ahayd heestu laakiin dee raggii aad ku talax tagtay salla cale markaad meesha yara eegsid yaa intaas maya unbaa de rag rag ragga ummadda siday u qaadatay waa kala labo een, de, walaalahayow haye Een, waxaa loo qaatay heestii si kala laga dhigay mogtahay haye maya dhinaca arooskan ka hadlayaa maagis inaad Ah, leedihiin dhinaca dee arooska inaad aad noogu Laakiin anuu talax laftir- tagteenna laftirkiina maagteen idinkaaba shaki geliyey Hee.
waxaa labadiinu labadiina baasha dagaal yaroo xoogan baa dhexdiina ka socda
dad badan dagaalka daga- dagaalka noo dhexeeya maba dhammaadaba wuxuu leeyahay "Se halkaasaad soo taagantihiin war haddaadan tumayn ama aadan tegayn Een, wixii jeebka ragga ku jiro oo dhan baa intii laydiin daadiya haddana soo taagan tihiin marka dagaalkaas mar walba wuu taagan yahay wuxuu ku leeyahay halkaad laabta ku taala anna waan ka tirayaa dee anigu saki baan sugayaa dee naseexi la soconna saki baan sugayaa anna khadka soo gelinayaa ma idhi malaa mar walba annaga idinka sidan la- qo- ku horeeyin baa ka xoog badan mugtana haddaad luuqdeeda nayar maqashaysid xaadir walaal waxay leedahay heestu jacaylkan toosin jiray babababam taabaha lada aan ka jiray siniya cirib aan ku siray tan iyo waaga aad ogahid tabta rabay gaari waa wuxuu bugu tabanayaaye an rabay gaari waa wuxuu bugu tabanayaa war hadda aadan tumaynin tumaynin tumay ama aadan tegaynin tegaynin tegay war hadda aadan tumaynin tumaynin tumay ama aadan tegaynin tegaynin tegay taswiir camal baad u taagantee matiirkii magaalada aad tahay matiirkii magaalada aad tahay jacaylkan toosin jiray tabahalada aan ka jiray kiciyo cirib aan ku siday taniyo waaga adoga
aad baad u mahadsantaa nasteexo ismaaciilow haddii heestan axmed zaki toban axmed zakina hadday kuwo kale soo daba dhigaan halkaana sheekada ku dhan tahay dee barota iga warsugo marka dhegeystayaashu waxay soo eegayaan markaan sakina soo qabto maya qofkii halkaa ku joojiye Hee.
muxuu axmed zaki ka ogyahay dee xagga dambe sugaan leenahay bahashaa naga dhamaynina ani axmed saki waan ku heshiinay idinkuna waa inaad heshiisaan ya bal horta heesta markaa soo saaraan naseexay markaasaan heshiinaya Hee.
nagii caashi Ah, maya heesta anagu waan heshin waxaan ku heshino kugu bar aragda imad ah barwaqaysta aragtida buda wiilashayda kubusela eegmadahaaga heestaasaan ku heshinayada wow En, nasteexoy gabagabadii inagoo joognaa oo aan kaga mahad celin waqtigaa qaaliga ah En, waxyaabaha kugu layaabka badan xiliyada ciidda aad- intaad qurbaha joogtid maxaa ka mid ah waxaa ugu yaabadnaa een, hooyo carruurtii la ciidaysa laakiin aabbihii isagoo magaalada jooga aan ballaaqoon uusan ogeyna ciid tahay in kalaba markaas taa- taasaa igu yaabadnayd maxaa helaa la yidhi dee hoo waxaan arkay hooyooyinka ilmihii la ciidaya oo ha- maanta ciidda ka horreysay cuntadii iyo macmacaankii iyo dharkii ilmaha iyo dee gurigii daah bedel sariir bedel dee iyadii quruxdeeda cajiib aad yaabaysid markaan aragtid iyadoo maanta ciiddan hooyadii u keliya aad arkaysaa moogtahay markasta waxaad leedahay waxaan weydiiyey dhowr dumarba waxaan weydiiyey warheedha aawe ilmihii een, aabihiina aawe wallahi taleefonku naga qaban waayaa lagu leeyahay marka maba ogeyna ciid tahay ha marka ma- maalin bay igu dhacday anugu gabar baan xasuustaa saaxiibo nahay Een, carruurta aniyadun baa isla ciidsin jirnay amba gruubkaas waan ka mid ahaye Een, maalintii dambaa waxaan is waxaan idhi dee anugu anugu me anugu waaba ogahayba de anugu meel ma wada degan waddan kaluu degan yahay ilmahayga aabihii laakiin gabar waxaan ku idhi magaaladu la deganaa maogtahay haye markaasaan ku idhi een, walaal baan ku iri aawe caruurtaada aabahood mise ciidaha iyo rabadaanka xaafadda asurkiiyo ma soo doonta miyaa maxaa khaldan markaase waxay ugu tiri walaaley magaalada buu nala degan yahay kow dhe laakiin taleefonkiisiba hawadu ka baxsan yahay ha marka iyada unba hadalka igu dhowr ber baa laga joogay ilaa daris baa noo waan isgaranaye ninkii baan arkay war iidii xaggaa jirtaan ku idhi walaaley iidii miyay dhacday kulaha maba xasuusta maalintaas ma iid bay ahayd marka maxaa helu leeyahay dee maba warba kama hayo Inay Waxay ciid ka tahay ayaan tahay kala wadaa.
inuu ismoogsiinayo bay ka tahay ma dabeecad bay ka tahay ma waktigii iyo waayaha kala dilay ilaa hadda waataan jawaabteeda garan lahay laakiin way dhacday waxaan anugu aan u taagnaa bay ahayd salaamaad ilaahu anaan iid garan waayen wal horta caashay dee waa la iska garan waaye qurbahan waad aragto maalintu inay ciid tahay iyo in kale aroortii dee inagoo Lama iska soo- dareemayo, waa Aa, saad iskaga ordaysid Laakiin laabtaad ka ogtahay, Ismaaciil, soo ma?
laabtu inagoo intaynu idaacadaha dhex joogno ee dalkii la hadlayno ee la ciidayno ee haddaad meelaha jasiiradaha iskaga noolaan lahayd caashay inaga laftiina waa layna xasuusin lahaa inay ciid tahay Laakiin caasha caasha aan wax aan yar kugu daree anu waxaan aaminsanahay hooyooyinka soomaaliyeed inay ka adkaysan yihiin aabbayaasha soo maaha caruurta sagaalka bilood ca- uurka lagu sido ha soo mas-uuliyad dheeriya maaha aad iyo aad naste- nasteex haddaan inta hore idinku diiday intaa dambe buu laydinla qaadan doonaaye aad ood mahadsantay ciid mubaarak baan kuleeyahay adig iyo caashaba ciid mubaarak baan idin leeyahay ciid mubaarak walaa idinkana sidoo kale aad baana idin salaamaya aad baad u mahadsantay wakhtigaa qaaliga caashay horta wax badan baa laga yaabaa dhinaca hablaha inaad meelo badan aad soo helaysay cid ee nasteexindana dee waa tii yaa kugu yar tuurtay marka axmed zaki baan imika haatan khadka si toosa ugu haya haya haddaadan tegayn ama aadan tumayn Tiirkii sidii sawir- magaaladaas.
sidii sawirka aad u taagan tahay Oo, axmed zaki axmed zaki waa lagu dhameeyey waa iska galgalanaysaa mooyaane Meesh- meeshaas warkaagama hadhin siday la tahay waxa weeye waxa weeye mataqaana cashaay ha n runtii n waxa dhacday n waxa la yidhi n ninku qofka haddaanu aarsan baa la yidhi soomaalidu uur habartiiba ku jiraa bay tirahdaa soomaalidu moogta aye marka adugu markii dambe waxoogaa waynu ka gelgelanay haddaanu raggii nahay hay marka waxaa Ma muuj- garat.
waxaad muujinaysa marka inaad dhalato ood weli uur hooyaada ku jirin absolutely Hay- ha haye inaan weli inaan weli taaganahay haye marka had iyo jeer n n dadka ama dhalinta ama n maalmihii ay heestaas soo baxday baa n qaab kale imata ayay u turjumeen oo aan fiicnayn marka heesku waxay hayduun hees aroos gabadh leh iton oo haddaad jacaylkaagu uu dhab yahay dee waa inaad hoteeladii aroos waaweynaa hoteeladii waaweynaa iyo dee dhulka la hoteeladii yaqaan waaweynaa waa in iyo dee xafladda waa- laisugu ha.
soo baxaa markaana waxaan leeyahay markaan ku keenay eurobeen kusoo tahriishiyeen ilaa kinada ku keenay ha
waxaa kugu aroos ilaa soriga kugu soo kaxiyey baa anu jawaabta aad baan uga helay Ay, waxaan filayaa inay halkii hore ku qaboojin doonto marka marka wixii kharash ahaaba haddii lagu soo dhoofay maxaa tumis u haramiyaa dee bal bal ka warramay idinku bal gabadh dhan oo lagu soo tabcay oo la keenay oo waxaan ku yidhi ilaa kanada la keenay ha oo kale iitun maanta maxaa lagu wixii lagu tubi lahaa oo lagu soo way qabtaa waxeediiba xalaasha waxeedi way qabtaaba marka soomaalida gabar la soo doono ee reerkii laga yaabo inay boqol halaad oo geela lahaayeen boqol kiiba aabaheed ama reerkeedii loo qumiyo gabadha markaa reerku maxay ku dhaqi jireen berigii hore dhaqankii hore iyo hadda cashay waan kala duwannahay waxa weeye waad ogtahay oo boqolkii halaad waxaa ka badan maanta marka gabadha la keenay ee waddankii inta laga soo qaado kanada ama maraykan ama yurub la keeno taasaa ka kharash badan dee kharashkii way qabtaaba waxeedi way su qabtaaba dee labaatan caash labaatan kun iyo soddon kun baa lagu soo kaxinaya caashay waa saddex Ah, kadinoo waxeedi geela way qabtaa. boqol geela bay Waa dhaaftay s- marka waa waa sad- kun geelay rabtaa waa saddex kadinoo geela cidna ku ogeyn welibana ta kasii daran marka waa waaya marka waxaa leedahay waa saddex boqol waa saddex boqoloo geela inanta qabtaay waxba ma harin waay waa la xisaabiyey waa hore bal miyaa axmed haddaad noogu yar luuqaysid een, heestaas waayahay waxay leedahay tahriibitiyo soo qaxi taragiyadii ku siday markaanka taakuley ilaa toronto ku geeyey miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa haye hadduu duunkii ku yidhi haye rag baa lagu taagsadaa halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tee matuwaan laga maarmin baa tahay matuwaan laga maarmin baa tahay
taribtiyo soqaxi taragiyadii ku siday markaanka taakulayay ilaa torto ku geey miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa alkadaabta ku taallay ku taallay haddawaanka tire ka tire halkadaabta ku taallay ku taallay haddawaanka tire ka tire abaala tarayb tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay
caasha maxaan ku hadheen waxaan ka yaabana axmed zaki axmed zaki haba jooge sida siduu is- siduu ismaaciil u jiibinayaan ka hela heesta heesta way ku socotaa si kaloo ma garatida aad bay u dhexqaaday maye dood badan baana dhex martay oo waxaa kaa sii horreysay wax fahmo iyo cumar een, shabeel oo hees iyana isugu jawaabayay marka Waay.
maanta caashi waxay soo qabsanaysay heeso gaara waay anna dee jawaabtun inaan baadi doonun bay noqonaysay dee waa waa waa difaac marka marka waa weerar iyo weerar celin waad la heshay marka axmed waxaad ii sheegtaa een, heesta waxaa waxaa ku jirta haddii tuunkaagii uu ku tusay calaashaan mar haddii yurub ama wadamadan reer galbeedka la yimaado dumarku waxay iska dhaadhiciyaan in raggu ay ay ka sidee doona adag yihiin inay ka adag yihiin dhacasaay hay sowdhe marka hadduu tuhunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa macnihii haddii dee riwaayadii iyo noloshii maaragtay yurub ee qurbihii la yimid ay eh, been ku sheegtay dee aniguna waan kaa tegaya oo radio halkaad laabta ku taallay hadda waan ka tiray abaalaan taray tuurtaa tahee maso aan laga maarmin baa tahay marka marka intii halaadoo geelee la bixiyey sarrifnaa xaggee looga haray wixii lagu soo tabcoo dhan sotan iyadii baa la waayay maxaa halafin sheegayaa iyadii oo raacde salla calee maxaa saddex boqol keenay macal iyadii waa israace iyadii macalgeel waa laga wada samray ilaahu tacab Ah.
qasaar ha nagu ridan maqli jira bal dhinaca caashaqa waxaa jira hees cusub oo la yidhaha qadar oo axmed bal heestaas weli waxay si yaroo qabow oo music yaroo aad bal heesta haddaad eh, inta a- a- aan- aynaan u gelin qisadeeda een waxay waxay odhanaysaa eh, qadar een waxa weeyaan heeskan qadar waxay had iyo jeer dhibaatada asada ama dhibaatada inagu badan ee tahriibka waxaa dhacday wiil gabadh uu aada u jeclaa ayaa kasoo tahriibtay kadibna way dhimatay oo waxay ku dhimatay badii waan gartay marka heeskan een waa qiso dhab ah taasaa loogu sameeyey marka wuxuu leeyahay haddii mawdka qori iyo baaruuda qaraxdiyo quwad lagu difaaco qiiloo dayaa jiro qudhataanu bixin jiree way ku qornayd halba ulahaa qarengo tariib iyo wada kumaha qarqoorteed qarengo tariib iyo badda kumaba qarqoorteed ha yeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka wayoway kala qaada adiga
haddii mawdka qori iyo baaruuda qaraxdiyo uwad lagu difaaco qiiloo dayaajin ku dhataanu bixin jiree ku qornayd albowlaha qarengo tariib iyo badda kumaha qarqoor Ayeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka
marka waa hees dareen gaara leh aada iyo aada dareen gaara lo igu leh inkastoona jeclaynan runta runtii halka ka sheego magaciisa waa aada bay u taabatay qofkii heeska lahaa insha allah hadda videogeediina waa soo wada hadii la yidhaahdo shilitaankeedii waxeedii o dhan ay dhamaystiran yihiin luuqdayba ka muuqata axmed oo heesta inay dareen gaara ay taabanayso marka absolutely waa runtii arrin aada iyo aad anigu markaan qaadayay wallahi waan fiil garaynayay aad baan u fiil garaynayay waa heeskii igu horreeyay laxan kale aan anigu anigu aan sameeyey oo dareen aan ku keenay
waan gartay annaga qudhaydaba aada u dareenay aad baad u mahadsantahay axmed zaki wakhtiga wanaagsan aad nala qaadatay maantoo ah maalin weyn oo qiimo leh oo loo damba loo dabaaldegayo munaasabadda ee ciidda Masha Allah.
carafo wakhtigaas wanaagsan aadna siisayna waa kaaga mahad celinaynaa ciid mubaarak meesha joogtaba aad aad aad iyo aad baan idinku faraxsanahay aad iyo aad baan idin salaamayaa fursadda qaaliga ah ee aad siiseen aniguna aad iyo aad waxaan soo koobi karaya maaha waxaan markale salaamaya kaga faa'iidaysanaya dhammaan ummadda muslimiinta ummadda soomaaliyeed fanaaniinta abwaanintayda oo aanan halkan ku koobi karaynin magacyadooda muusishanadayda kamaramaanadayda oo ha- ka mid yahay haasib ka mid yahay kamaramaanada dhammaan idinkana aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan idinku leeyahay ciid mubaarak intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkan gaarka ah ee aan ugu talagalnay laanta afka soomaaliga ee v o e da inay kula dabaaldegto dhegaystayaasheeda faraha badan leh ee daafaha dunida ka dhegaysanaya ee u dabaaldegaya munaasabadan ciidda carrafo
maanta waa iido maanta waa iido meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye iid mubaarak meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye ciid mubaarak waa maalin khayro mudnaaneedda siiyo lagu mahadiyaaye ciid mubaarak waa maalin khayro mudnaaneedda siiyo lagu mahadiyaaye ciid mubaarak
muraqooda mushmushaha muraqooda
bulshadiyo ciyaarahooda xukuumada dhaashadeeno iid mubaarak ma huraan caruurteena ma weeladiyo ciyaarahooda xukuumada dhaashadeeno iid mubaarak Waa maalin qaylo, mudnaanee beesiyo, laguma hadiyaayo, Eid Mubarak. Waa maalin qaylo, mudnaanee beesiyo, laguma hadiyaayo, Eid Mubarak. Maanta waa ciidoo, ciida, ciida, maalin farax leh weeyoo, ciida, ciida, maashaalee, maanta waa ciidoo, maashaalee, maanta waa ciidoo. Muraqooda, mushmushaaxa, muraqooda, mushmushaaxa. Mubarak. Maanta waa ciidoo. Ciid mubaarak, ciid mubaarak. Maanta waa ciidoo. Ciid mubaarak, ciid mubaarak. Dharka kiimida midab liyo, unad wanaagsan lagu maqsudo, laysku muujinaaye. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. darkaakii midab midabliyo munad wanaagsan lagu mabsudo laysku muujinaaye iid mubaarak Waa maalin khayro, mudnaane basiyo, laguma hadiyaayo, Iid mubaarak Waa maalin khayro, mudnaane basiyo, laguma hadiyaayo, Iid mubaarak Maanta waa ciidoo, ciida, ciida, maalin farax leh weeyoo, ciida, ciida, maashaalee, maanta waa ciidoo, maashaalee, maanta waa ciidoo. Muraqooda, mushmushaaxa, muraqooda, mushmushaaxa.
barnaamijkaasi aan ugu talagalay ciidda waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinayay caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil farjar ciid mubaarag ayaan dhegeystaada leenahay meel kastoo aad joogtaan markana dhegaystayaal kusoo dhawaada bal magaalada hargeysa iyo sidii looga ciiday waryaheena barqad maxamuud kaariye waa kan
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا masaajidada iyo goobaha bannaan ee magaalooyinka somalilan ayaa lagu oogay salaadii ciidal udaxa waxaana caalamka islaamka kala sanaayeen dabaaldega iyo farxadda ciidda mas-uuliyiinta kala duwan ee golayaasha qaranka ayaa iyana la tukaday dadweynaha magaalooyinka somalilan madaxweyne axmed maxamed siilaanyo ayaa ka mid ahaa waxaanu shacabka kula tukaday masjid jaamaca hargeysa salaadii kadib ayuu madaxweynuhu hadal aada u kooban ka jeediyey halkaasi ilaa waxaanu ka baryaynaa inuu dalkeen iyo dadkeenna ka dhigo dad walaala ah oo soo soo jeeda abcadin iyo khayrka dheereyna si aynu ka baryaynaa waxaan leeyahay meelan joognaba aynu wada jiraan geesta kale war-saxaafadeed xalay ka soo baxay madaxtooyada oo ku saabsaneyd hambalyada ciidal adxa ayaa madaxweyne siilaanya baaq ugu diray dad walaala ah oo dagaal ku dhex maray meelo ka mida deegaanada bariga somalilan waxaanu ugu baaqay inay dhexdooda ku xalliyaan wax kastoo ka taagan wadahadal isaga oo ugu baaqay ciidamada amniga inay sugaan mas-uuliyiinta maanta dadweynaha kula tukaday hargeysa ayaa waxaa isna ka mid ahaa guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan oo isna baaqu daray guud ahaan shacabka gaar ahaan deegaanada colaadu ku dhex martay dad deegaan iyo dalwadaag ah oo ka mid ah somalilan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ilaahay barakadeeda hayna siiyo aan isa saamaxno aan isa saamaxno sanaddan baynu soo butulqsanayni kollay waxyaabo inagu tagtage gidigeen baynu iswada saamaxno halaadaa ilaahay colaadaa huraysana ilaahay haynaga damiyo mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda golaha wasiirada golayaasha baarlamaanka iyo garsoorka ayaa iyana dadweynaha kula tukaday magaalooyin kala duwan oo dalka ah barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay barqada halkaad weli nagala socotaana waa washington falastiin axmed iimaan ayaa garabkeyga midig fadhida oon ka codsanayaa hadba intuu wakhtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu door karoonaa inay mar kale ku celido malaayiin soomaaliya ayaa goobo fakaara ah ku dukaday salaadii ciidul adxa qeybaha kala duwan ee dhulka soomaalidu ay degto iyo weliba wadamada deriska ah maraykanka iyo wadamada ay isbahaystaanna waxay cunaqabateen cusub kusoo rogayaan dalka kuuriyada waqooyi kadib markii uu tijaabiyey hubka nukliyeerka ah markii shanaad warar kale ayaa sheegaya in kuuriyada waqooyi ay qorsheynayso tijaabo kale oo dhinaca hubka nukliyeerka ah ciidamada booliiska ee ku sugan magaalada van ee ku taalla dhinaca koonfur bari ee dalka turkigana waxaa la sheegayaa in qarax halkaasi ka dhacay ay ku dhaawacmeen ugu yaraan labaatan iyo toddoba qof qaraxan ayaa ka dhacay goob ay ku yaalaan xafiisyo uu leeyahay xisbiga dalka turkiga hogaamiye a k b iyo weliba barasaabka gobolkaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weeraradaasi
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan idaacadeenina waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin baa idin leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ciid mubaarak